barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnime oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koobiyo soddonka mitirban iyo weliba qaar ka mid a efemyada geeska afrika
ramadaan kariim duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti laba ee tahay bisha mey sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana halkan waxaa idinkala soo codsiin doona cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
taariikhduna waa juun labadeeda oo maalin sabtiya dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo aan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan kaga hadli doonno caqabadaha dhanka guurka ka haysta dhallinyarada runtii caqabadahaasi way jiraan waxaana qabaa afar caqabadood in ay keenayso in aan guurka uu caqabadii ay dhallinyarada ka hor istaagto afar kalena ay sabab u tahay xadiis baa jira nebigu leeyahay yaa macshar shabaab man istataaca minkum ilbaa'ata falyatazawaj qof dhallinyaroy war qofkii awooda inuu guursado ha guursado qofkii aan awoodinna waxaa waajib ku ah inuu soomo taas waxay u noqonaysaa gaashaan waxaad sidoo kale maqli doontaa qasiidooyinkii dhinaca nebi ammaanka ah oo aan ayaguna barnaamijka idinku maqashin doono
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha se yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imaanaya buuraleyda galgala ee dhinaca bari ee puntland ayaa waxay sheegayaan in ururka al-shabaab ee xalay saqdi dhexe weerar ku soo qaadeen saldhig ay ciidamada puntland ku leeyihiin toga beliqadar oo dhinaca ah cirifka ku haya buuraleydaasi galgalo dagaalkan ayaa waxa uu keenay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyadii dagaalamaysa waxaana la keenay magaalada boosaaso afar ka mida ciidamada puntland oo dhintay iyo dhaawac sidoo kale waxaa sidoo kale jira khasaaro soo gaaray dhinacii kale ee weerarka ku soo qaaday ciidamada dowladda puntland ama maamulka puntland dagaalkan ayaa khasaaraha dhinaca puntland waxa ay sheegeen saraakiisha puntland in uu yahay laba dhimasho ah
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii kulan siddeetan daqiiqo qaatay xafiiskiisa kula yeeshay nin jenaraala oo ku tilmaamay inuu yahay ninka labaad ee ugu awoodda badan kuuriyada waqooyi intaasi kadib ayaa madaxweyne trump uu warfidyeenada aqalka cad kula hadlayay uu sheegay in kulankii qorshaysnaa inuu labiyo tobanka bishan juun uu ku qabsoomo dalka singabore islamarkaana ay wada yeeshaan isaga iyo madaxweynaha ama hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu soo ragaalceliyey amaba uu dib u soo noqday trump ayaa xoojiyey filashooyin ku aadan kulankan oo uu sheegay inuu bilo u noqon doono falanqayn xidhiidh ah oo laga rabo kuuriyada waqooyi inay ogolaato inay ka baxdo amaba iska dayso hubka nukliyeerka
waa hagaag rabadaan wanaagsan duhur wanaagsan waa bisha meey oo laba ah saaka aan halkaasi ku celiya mar labaade waa bisha juun oo laba ah saaka subaxnimo sabti ah xaggeenna inkastoo xaggiinna ay duhur tahay intiina nagala socota bariga afrika haatana kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada boosaaso waxaa kasoo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doonno guurka iyo dhallinyarada iyo caqabadaha ay la kulmaan barnaamijka toddobaadkani waxaa marti igu ah sheekh mahad xasan maxamed yaasir qoode yuusuf cali aadan salaad maxamuud iyo umulkhayr maxamed cali oo iyadana ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee waxbarta xilligan dhammaantood waxaanu ku soo dhoweynayaa barnaamijka madasha dhallinyarada waxaanu ku hormari doonnaa yaasir qoode yuusuf haddaan usoo gudba su-aasha aad weydiisay horta waa su-aal aada u wanaagsan Een, horta ho- marka hore guurku waxa weeye waa nimco ka mid a nimcooyinka ilaahay aadamaha ugu galaday Ee, waxaana u gargaaraa ummada islaamka ah waxa uuna gablamayaa shaydaanka maadaama uu shaydaanku ka adeegto ee, waxyaabaha xun sida sinada oo kale wuu ka hor istaagaa haddaan usoo gudba su-aasha aad weydiisay oo ah maxay tahay caqabadaha ka hortaagan ama een, daahiyo guurka dhallinyarada an waxaan u aaneyn karaa saddex waxyaabood Een, sababta koowaad waxa weeye aqoon la-aan aqoon-la-aan markaan leeyahay aan taas sii faahfaahiyo waxa weeye dhalinyartoo aan fahansanayn micnaha guurka uu leeyahay een- een barwaaqada ku jidha iyo barakada ku jidha inuu guursado qofku Een, sababta labaadna waxa weeye een, dhaqaale yari dhaqaale yari markaan leeyahayna waxa weeye inuu sicirka guurku uu- uu sanadadii u dameeyey uu aada usii kordhiyo hadday ahaan lahayd gabadha ee gabaatiga laga bixin lahaa iyo ee, suuryadii la horgeyn lahaa xididka hadday ahaan lahayd aqalkii gabadhu dooran lahayd oo gabdhaha waxaa la moodaa inay hadeertan ee, gabadhba gabdha gabadha kale ay is leedahay yaani ku dhaaf inuu ku dayasho mudan tahay Een, sababta kuwa sababta saddexaadna waxaa weeye een, waxaan dhihi karaa sababta la saddexaadna waa aqoon- waa aqoon yarida een, dadka dhalinyarta wacyi- wacyigeliyaanta ah waa mahadsan tahay ee, yaasir qoode oo ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso aan weli guursan caqabadaha dhallinyarada haystee guurka ayuu ka warramayey Ee, aadan salaad maxamuud waxa uu ka mid yahay dhallinyarada isagana dhowaan ayuu guursaday ee aadan kusoo dhow barnaamijka madasha dhallinyarada su-aashaan raba inaan ku weydiiyo waxa weeye ee, dhowaan baa guursatay bal waxaad iga warataa farqiga xilliga ninka dhallinyarada ah aan weli guursan iyo xilliga uu guursado maxay soo dhan ka dhaa uu dhexeeya Een, dhammaan v o eeda iyo howlwadeenadeeda waan u mahadcelinayaa Een, mahadcelintaas kadib een, haddii aan su-aashaada guda galo een, yuusufow mar koowaad een, waxaan dareemaysaa ama aan wada ognahay een, guurku inuu yahay een, sunne een, ka mid ah een, sunnayaashii nebi moxamed sal allahu aleyh wasalam Een, taas oo maaragtay een, axaadiis badan uu isagu kaga hadlay een, kuwo badanna maaragtay ku soo arooreen oo dhiiri gelinaya inay maaragtay een, la guursado oo guurka la dedejiyo qofkii awoodo oo kale Een, haddaan su-aasheeda een, u guda galo een, dabcan een, waxaa farqi badan baa u dhexeeya een, markaan ahaa yacni doobka oo kale aanan guursan iyo kadib guurkaygii Een, waxa ugu muhiimsan oo farqiga u dhexeeya wuxuu yahay oo ugu weyn amaan isdhihi karaa een, qofku een, wuxuu helayaa een, xasilooni een, nafsi ah Een, sidoo kale een, qofku een, wuxuu la darsayaa xaalad tii hore ka duwan oo ah in uu dareemo mas-uuliyad Een, taas laftirkeedu een, waa nimco een, ka, ka duwan macnaha een, een, eh, ama nimco weyn weeye Een, qofkii wuxuu dareemayaa yani mas-uuliyad markii hore isagoo mas-uul ahaa oo dee markasta mas-uuliyad saaran tahay qofka dhallinyarada haddana markii uu guursado wuxuu dareemayaa mas-uuliyad ka weyn tii hore oo waayo waxaa laga sugayaa een, howlo badan baa laga sugayaa een, guri dhan baa la rabaa inuu maamulkiisa iyo haqabtirkiisa iyo een, ka shaqayntiisa maaragtay een, dhinac walbaba isagu kafaalo qaado marka taas waxay noqonaysaa inuu qofku dareemo mas-uuliyad badan wuxuu ka helayaa qofku een, yacni dama'niino ama waxa la yidhaahdo deganaansho een, sida ilaahay sheegay uu leeyahay yacni waxaad guurka waxaad ka helaysaan een, qofku wu- wuxuu dareemi karaana een, runtii een, een, markii uu maaragtay een, guurka ama guursado buu dareemi karaa waxaa ka dambeeya Een, waxaa imaanaysaa een, qofkii een, xitaa waxaad baranaysaa marka qaarkood qaabka een, loo tashaawuro ama loo tashado Een, waayo laba qof baa tihiin oo keligaa meeshaad awal een, keliga ahaan jidhay oo talada aad meel dhinac walba la ordi jiray oo meelo badan aad talada qaarkeed aad xitaa aad ku kufi jidhay ama aad maalmari jidhay maanta yacni waxaa haysataa qof la taliya ah oo dhinacaaga taagan oo wax badan maaragtay een, kula garab taagan oo ku hagaajinaya marka waxaan dhihi karaa een, waxyaalo badan oo runtii aada u wanaagsan oo bositifa uu kaga duwan yahay waayahay ee, umul khayr ee, maxamed cali ka mid a gabdhaha magaalada boosaaso ee, umul khayr waxaa la yidhaahdaa ee, gabdhaha qeyb libaaxle bay ka qaataan in ee, guurka dhallinyaradu ay siyaabo kala duwan ee, ugu xujeeyaan Ee, sida uu yaasir ee, sharaxay oo kale meherkii oo la qaaliyeeyo ee, iyo ah, lacagta ee, guri dhiska oo aada u badan ka warran arrimahaas bismillaahi raxmaan raxiim markaan u guda galo barnaamijka kan maxaa guurka dhallinyarada ka hakiyay ama ay ha- ka hortaaganna guursadaan runtii caqabadahaasi way jiraan waxaana qabaa afar qa- caqabadood in ay keenayso in aan guurka uu caqabadii ay dhallinyarada ka hor istaagto afar kalena ay sabab u tahay afarta u horeysa markii aan sharaxo marka u horeysa een, waxaa weeyaan dhulka aan joogna innaga waa geeska africa soomaaliya een, wacda- een, maca- een, ka- bar- een, waxaa ka jira een, waxaa ka jira waca- een, waca caaqibkeeda ayaa hoos u ho- u hooseeya xagga dhaqaalaha waxaa jira dhalinyaro kasoo baxaysa b h r qaadanaysa ama b h d kasoo baxaysa oo aan shaqo hore u helaynin Een, oo markaa guurkii uu caqabad ku yahay hadday guursadaan iyagoo aan shaqo helin aqoonna leh in ay sabab u noqoto iyagoo ka fikiraya in reerkoodu uu dumo oo gabdhihii nacamo isagay gabadhii is waayaan u calmaday taas waa caqabadda koowaad caqabadda labaad gabdhaha waxa weeyaan oo iyaga laftigoodu saameyn ku yeesha guurka oo raadiya een, waxyaabo badan oo culays ah oo runtii ragga een, maxay tiray, dhal- dhal- ay ku- ay ku xiraan Een, inkasta oo ay tahay een, meherku uu yahay wax sharciya oo dee gabadhu ma waxa naxariista ku jirta markaan diiniyan eegno dad islaamaynu nahay inagu diiniyan ahaan wixii yar baa barako badan oo barakadu ku jirtaa taasoo aan dadka aada wada dareensanayn dhallinyaradii oo aanay fahansanayn iyo gabadha oo haddii ay ku adkaysato dee waxay xaq u leedahay uu meherku noqonayo caqabadaha ay gabdhuhu qabsadaan inta badan waxaa gabdhaha ku kalifta markaan ka hadlo in gabdhuhu ay u haystaan ninka haddii aanu waxa ay u baahan yihiin u qaban inaanu dhaqan karinba ra'yigaas oo ay u badan yihiin fakir waxay ku leeyihin ninka aan ii quuraynin waxa aan intaa layga quurayno waalidkay mujtamacayga aqaldhiskayga aqalkayga meherkayga ogolaanayn noloshayda rasmi kama u rabo way u badan yihiin fikirka inay wada qabaan gabdhuhu taas waa qodobka een, la- saddexaad qodobka afraad markaan u galo waxa weeyaan een, ragga oo iyo gabdho dhallinyarada oo iyaguna ku fududaada guurka marka hore Een, run ahaantiina waxaan u b- waxaan anigu oran lahaa oo tala ahaan aan kasoo jeedin lahaa in ay aan laysu raacin waxyaabaha baraha bulshada laga daawado ama laga arko ama laga akhristo oo laysu marinayo waayo kalsooni da wiilka iyo gabadhu markay israbaan oo dhaqan raba iska rabaan ay isu mariyaan baraha bulshada maaha ka reerka rasmiga ahay ku dhismo gabadhu maysan xaq u lahayn inay qabsato ee, meherkay rabto iyo guriga ee, rabto in loo dhiso ee, iyadoo waxa uu doono ka- uu ku baxayo dhaqaal ahaan mise waxaa leedahay ee, qofba tabartiisa ayaa loo eegaa taasna ee, sabab bay u tahay in gurigu yaraado bismillah gabadhu haddii gabadhu iyo dadkeedu ay dad diin leeyihiin sharci ahaan oo aan diin dad islaamaynu nahay diinta eegno gabadhu waxa fiican guurka meherka barakadu ay ku jirtaa dhaqanka meherka yar bay barakadu ku jirta lahumuu hal kitaab ahaado waayo kitaabka ayaa ka qaalisan hantida Een, meherkase gabadhu hadday ku adkaysato sharci ahaana xagga diiniyan waxay u leedahay caanaha naaskeeda oo kale ayuu la mid yahay meherkeedu waxay qabsato haddii laga firsan waayo waa lagu meherin karaaba shareecada islaamka qabta
adiga qofkaa rabta inaad nolosha la wadaagtid maxaa ku xijeen lahayd
allahu mustacaan anigii waa dib igu soo noqoteen Een, wallaahi markii aan taa ka hadlo aan ka jawaabo een, anigu markii taariikh ahaan aan dhaqan rabo oo dhaqankaygu ay ga go-an tahay inaan samaysto guri sameeyo Een, waxaan qabaa ninkayga inaanan waxba ku xujeeyeenba oo xujadiisa oo dhan aan s- aan u fududayn lahayo nolosha dhacalkaaga qabo dermada geestaada qabo aan ka dhigi lahaa saasaan aaminsanahay
ee, mahad xasan maxamed waxa uu ka mid yahay ee, culammada masjidka mubaarag ee magaalada boosaaso ee, sheekh mahad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee, diinta islaamku maxay ka qabtaa ee, in ee, meherka gabadha la badiyo maxaase ee, u wanaagsan in ee, qofka dhallinyarada ah uu guursado بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم mustacaan calaa maa tasifuun qofka bini aadanka ah labada qof oo issoo calmaday inay labadooda ay isfahansan yihiin waxay ku heshiiyaan ay noqoto meherka ay isku qabtaan culummada dad- dadka eh, meherinaya waalidkeeda iyo ehelka ka- ka socda gabadha iyo ehelka wiilka ka socda hadday isku yimaadaan gabadhana ee meher qaali ay sheegato waxaa mudan gabadha ayada meesha ma joogto markii la meherinayo waxaa mud- mudan in labada oday ay ka marka ay iska weydiiyaan hadday culu- cu- ku cuslaato inay noqoto in ee gabadha lagu celiyo gabadha awa- waalidkeed ay wacaan ay dhahaan arrintaas way culus tahay oo wax ka dhin ayadana insha allahu tacaala hadday ka dhintana waa khayr hadday ka dhiminna sidai ayada ay ku go-aamiso ay ku qanacsan tahay labadooda ay ku qanacsan yihiin in lagu lagu dhammeeyaa ka muhiimsan wax walba guurkaasina guur wuxuu noqonayaa laba qof oo israacsan oo soo heshiiyey inta ka dhiman caqabadna lagama dhigi karo hadday noqoto een, meherka oo qaali ah meherka qaaliga waxaa ka wanaagsan guriga oo ay- asturaadda iyo nidaamka ay galayaan baa ka muhiimsan wax walba culimmada ee, maxaa ka hortaagan in ee, la wacyigeliyo dhallinyarada ee, loo sheego faa'iidada iyo khayrka uu leeyahay guurka in badan bay dhacdaa ee, dad isguursan lahaa in siyaabo kala duwan iyagoo ee, guurka ka baqaya in gabadhu ay ku xujayso ee, maal badan oo sidaasi uu kusii ee, gabaabsi kusii noqdo culimmada doorkooda waa ka gaabiyeen so lama ohan karo culammada mar walba waa sheegaan in khayrka ay ku jirto guurka guurka waa wax hadda bilowday maahan xaawiya aadan ee aadan markii la abuuray baa feertiisa laga laga abuuray xaawaa xaawaana inuu waxa loogu muhiimadda loogu abuuray waxay ahayd in uu ku na- ee, nafsadooda naftiisi ay ku ee, isku raaxaystaan ee ool- ee oo waalid ee waa- laba waalid ay noqdaan ee oolaad ay meesha ka timaado mawadata waraxma ee meeshaas ka dhalato baa muhiimadda guurku ku yahay hadda maadaama eh, hadda m- eh, soomaalida hadda joogto eh, dhallinyarada ay tahay wax walba waxaa keenayo waalidka iyo gabadhii iyo waalidkaan isfahansaneen gabadha haddii waalidkeeda ay ku xiran tahay wiilkana eh, waalidkiisa uu ku xiran yahay wax nidaamsan baa imaanaya labadooda laakiinse ayagoo isfahansan markay isku yimaadaan eh, caqabadda ee meherka ay timaado gabadha gabadha kale ku dayanaysa waxay tahay inay labadooda horta isfahankooda shay qaali ah markaas waxay ku xiran tahay gabadha iyo wiilka isfahankooda marka hore ay kasoo tashtaan ay kasoo shuureeyaan waalidkana waalid fiican ay noqdaan ay ku hanuuniyaan waddada saxda ah guurkana waa mustaqbal oo u fiican islaamka iyo nolosha Een, hadda aniga haddaan ka faaloodo guur waa soo arkay aabbaan ahay Een, guurkuna waxaan leeyahay dhallinyarada hadda ha- ay rabto inay guursato ha u degdegaan wax loo degdega ugu qayr badan waa guurka guurka mawadata waraxma ku jirto waxaana u habboon waa muslimiinta ku badanaysa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxay dhaheen eh, waxa uu ka dardaarmay eh, laba matalo uu ka dardaarmay salaada iyo guurka salaada iyo guurka qofka muminka waxa uu ku- uu ku salaada haddii uu ku- ku tooso eh, waqtigiisa iyo nidaamkiisa iyo diintiisa iyo caqiidadiisa way fiicnaanaysaa waxaana muhiimad ah hadduu keligiisa yahay iimaankiisa barbaa maqan barka waxa waaye guurka hadduu gu- ba- barkiisa uu helo oo guurka uu helo iimaankiisa uu dhammaystiran yahay inta uu dhimanna waa alla- alla ka cabsigiisa iyo salaadiisa iyo soonkiisa iyo wixii ilaahay ku waajibiyey uu sameeyo ninkaasna waa liibaanay insha allahu tacaala Waaya, waa mahadsan yahay ee, sheikh mahad khayr allah ku siiyo ee, gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ee, madasha dhalinyarada idaacadda v o a yaasir ayaan siinayaa oo dhalinyarada ee, weli iskaabulada ah Ee, yaasirow ee, maxaad ha- lacalla haddaad guursato ee, waxaan ku rajaynaya inaad guursatid maxaad ku xulan lahayd ee, qofka aad rabto inaad ee, guursatid bismillahi raxmaan raxiim aad baa u mahadsan tahay yuusuf mar labaad su-aashaas waa su-aal aada u muhiim ah oo aan rabo in la weydiiyo innagoo islaam bay nahay diinteena ayay ictimaadeynaa oo xadiis sal allahu alay slam rasuulka laga wariyay wuxuu ahaa tinku xilli maraata arbaca lijamaalihaa walixasabihaa walimaalihaa walidiinihaa mar walbo dee soomaalidan waxay dhahdaa hadal bay tirahdaa waxay dhahdaa wiilkaagu maalinba wuxuu kaaga baahan yahay hiil oo maalinta aad doorayso ee, dooranayso ama doo- u doorayso hooyadiis weeye Een, anigu afartaas mid een, afartaas horta waa- waa- inaan ku doorto baa rabay waa rabaa laakiin mid baan si gaar u isticmaalayaa taasoo ah diinta islaamka saddexda kale haddaan sheego waxaan uga xagliyey diinta islaamka waxaan uga xagliyey saddexda kale haddaan sheego een, quruxda horta waxa weeye ee, dabinta ugu horeysa ay gabdhuhu dhigaan ragga een, mid taasina haddaysan diin iyo akhlaaq wadan waayahay ee, aadan salaad baan siinayaa aadan ee gabagabo maadaama isla soo gaarnay ee barnaamijka ee wakhtigiisa gabagabada ugu dambeyn ee dhallinyarada maxaad odhan lahayd maadaama aad ka mid tahay ee dhallinyarada ee magaalada boosaaso xilligan Een, marka waa dhalinyarada waxaan leeyahay yacni xadiis baa jiray nebigu uu leeyahay yaa macshara s- shabaab man istataaca minkum ilbaa'ata falyatasawaj qof dhallinyaroy war qofkii awooda inuu guursado ha guursado Een, qofkii aan awoodinna waxa waajibku ah inuu soomo taas waxay u noqonaysaa gaashaan marka horta marka waad waxaan usoo jeedinayaa dhallinyarada een ciddii awooda inay guursato waayo guurku waxyaalo badan buu qofka maaragtay difaac uga yahay qofku wuxuu ka helayaa damaaniino iyo kalsooni buu ka helayaa wuxuu helayaa kalkacayl wuxuu helayaa yacni wada noolaansho tii hore ka duwan wuxuu helayaa mas-uuliyad iyo maaragtay in booskii uu joogay uu yacni waxaa imaanaysa caqabad weyn oo taas hadhow iyadanaan ka fursan karin ama iyadan aan ka dabaalan karin baa imaanaysa iyo inay fitnooyin dhacaan waana waxa alla wada arko weeye runtii
mulkhayr baan siinayaa gabagabada barnaamijka mulkhayray gabdhaha baa nagala joogtaa inkastoo barnaamijku ugu badnaa ee dhallinyarada wiilasha ah inta badan waxaa la dhahaa qoyska markii uu burburayo wuxuu ka yimaadaa dhanka gabdhaha ugu dambeyn maxaa soo jeedin lahayd marka runtii caqabadaas way jirtaa laakiin gabdhaha laguma eedayn karo inta badan waxaa sabab u ah markii anigu aan qiyaaso ama aan xog u hayo dheeraada ama aan u tuhun qabo ragga ama waalidiinta dhallinyarada ama waalidiinta qeybna way ku leeyihiin gabdhaha saddex meelood in laba meelood waalidka iyo dhallinyaradu leeyihiin meella ay gabadhu yeelan karto waalidku waxay yeelan karaan wiil iyo gabadh baa soo heshiinaya waa isula imanayaan inay isu diidaan baa dhici karta oo qoloba qolaysto taa sabab way u noqon kartaa maxay ahayd sabab waa keeni kartaa sidaa in reerka ay ku kala laabtaan isdhegi lahaa oo maarta calafkooda raadinaya sabab waa u noqon karaa inanka dhallinyarada ah oo waxaa laga yaabaa inanka dhallinyarada ahi inuu saddex gabdhood oo isiiqaan hadduu doono uu la sheekaysto oo saddexdaba uu nolol ka diyaariyo mustaqbal ka diyaariyo guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada boosaaso anigoo yuusuf ayaa idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan la mida ku kulmi doonno nabadgelyo
yuusuf maxamuud yuusuf iyo barnaamijkii madasha dhallinyarada ayaa dhegaystayaal maqlayseen amaba dhegaysanayseen weli waxaan ku guda jirnaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya waryahayaga minneabolis maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha waddamada dunida qaarkood waa kuwii u soo baxay koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa waxa ay ku jiraan diyaar garow iyagoo markaasi koox waliba ah ay doonayso in furitaanka koobka adduunka oo afar iyo tobanka bishan ka furmaya waddanka ruushka ay tagto halkaasi iyadoo diyaara saateeku waddamada ilaa iyo hadda sida weyna kulamadooda loo xiisaynaya waxaa ka mid ah xulka qaranka faransiiska oo ciyaartoyda sannadkan uu wato ay suuro gelin karaan inay koobka ku guulaystaan haddii macallinkoodu uu si wanaagsan u isticmaalo haddaba xulka qarankii faransiiska ayaa habeenkii xalay ahaa kulan saaxiibtinimo oo isdiyaarisa waxa ay la yeesheen xulka qaranka ee talyaaniga oo isagu sannadkan koobka adduunka ka maqan kadib markii swiden ay ciyaaraha isreereebka ku soo reebtay kulankani waxaa lagu kulansanaa waddanka faransiiska oo marti loo ahaa waxaana qaybtii hore ciyaarta markay socotay siddeed daqiiqo xulka qaranka ee faransiiska gool u dhariyey ciyaaryahan umtiti wiilka difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee barcelona goolkaasi uu ahayd kubad uu ciyaaryahan embeebe ku derbeeyey goolhayaha xulka qaranka ee talyaaniga uu kabacdina soo tufay deetana ciyaaryahankani uu ku celiyey saahata isla qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan grishman wiilka ay haatan kooxda kubadda cagta ee barcelona doondoonayso ayaa rigoore kooxda loo dhigay shabaqa la helay qaybtii hore ee ciyaarta ayaa kooxda kubadda cagta ee talyaaniga waxa ay heshay gool oo u dhaliyey ciyaaryahan banuuji kadib markii wiilka la yidhaahdo baloteli oo macallinka manshini uu aaminsan yahay uu kubad loo dhigay linayada afkeeda uu goolhayaha kooxda qaranka faransiiska uu bannaanka u soo saaray islamarkaasina uu banuuji kula celiyey ciyaaryahan cusmaan dambeele oo isagu ahaa xiddiggii garoonka islamarkaasina wacdaro ka dhigay inta ciyaartu ay socotay ayaa gool qurux badan uu ka helay linay dishote dhexdeeda waxa uu dabamariyey goolhayaha xulka qaranka ee talyaaniga sidaasina waxaa qaranka faransiisku ay ku badiyeen saddex gool iyo hal waxaana haatan faransiiska inamada daayartay uu wato ee cusmaan dembele embebe iyo weliba grishman ay u muuqdaan niman qarankooda guul gaarsiin kara xulka qaranka ee faransiiska ayaa markaad eegto koob iyo tobanka ciyaaryahan ee garoonka ugu jirta iyo kuwa u fadhiyaba waxaa la oran karaa ciyaaryahanno sanadkan wacdaro ka dhigi doona koobka kubadda cagta adduunka inay yihiin xulka qaranka ee masar uu ka dhaawacmay ciyaaryahanka ay ku dhaartaane maxamed saalax ayaa isaguna ciyaar saaxiibtinimo la ciyaaray xulka qaranka ee kolombiya waxayna ku kala baxeen eber iyo eber aljeeriya ayaa iyadana waxaa ka badisay kaberde oo saddex iyo laba ayaa lagaga badiyey halka xulka qaranka ee maalta oo la ciyaartay georgiana ay georgiya hal iyo eber ku badisay tunisiya iyo turkiga oo kulan xiise badan uu dhex marayna waxa ay ku kala tageen laba iyo laba oo labadaasi qaran bareeja ayay kala qaateen dhinaca kale iyo haddii aan jaleeco xulka qaranka ee waddanka brazil oo isagu maalinta axadda ah xulka qaranka ee koroweshiya kula ciyaari doona magaalada liverpool garoonka anfield ayaa ka soo degay garoonkaasi magaalada uu ku yaallo isiyadoo markaasi ciyaartoydu ay haatan isu diyaarinayaan in ay kulankaasi ka soo muuqdaan ciyaaryahanada naymar iyo farminiyo iyo weliba cotinio kooxda kubadda cagta ee liverpool ay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ka iibisay kooxda barcelona ayaa garoonkii ku ciyaari jiray anfield la filayaa inuu mar kale dib uga soo muuqdo maalinta axadda ciyaaryahanka ay kooxda kubadda cagta ee shakhtaar donetski doonayso inay ku fara adeegto ee fred ayaa warar goorrow soo baxaya waxay sheegayaan in laga yaabo toddobaadkan gudihiisa inuu caafimaad u maro kooxda kubadda cagta ee manchester united islamarkaasina uu kooxdaasi ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee real madrid ayayana waxay doondoonaysaa macallinkii sanadiin sidaan tababarihii ku bedeli lahayd tababarahaasi oo haatan taageerayaal fara badan oo kooxda kubadda cagta ee real madrid ay raayi ururin ay sameeyeen ay sheegeen in ay doonayaan in ay kooxda macallin u noqdo tababaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool ee yorgan club macallinkaasi oo ah kii ee kooxda real madrid koobka kubadda cagta ee champions leaga ay toddobaadkii hore ka soo farabaroojisay la arki doonee macallinkaasi in haddaba kooxda liverpool uu ka tago uu kooxda real madrid ku biirooyin kale sidoo kale waxaa soo baxaya iyaguna warar kale uu sheegaya tababaraha kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur pogetino in isagana ay kooxdu doondoonayso waa real madrid laakiin macallinkan ayaa goor dhoweyd waxa ay kooxda kubadda cagta ee tottenham ka saxeexday heshiis dheer uu kooxda muddo kula joogi doono haddaba la arki doone macallinkan in uu ku fara adeego kooxdiisa tottenham hatisba iyo in kooxda magaca weyn real madrid uu markaasi ka baaqsan waayo iyada ku biiro dhegeystayaal xubinta ciyaarahuna waa naga taatana kulan dambe waa mascadooyada la sidaa iyo nabadgelyo
mascadow mahadsanid markana qasiidooyinkii nabi ammaanka ee barnaamijkan ugu talagalnay iyo hobolladii waa beri
xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko
bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhir xasuuso dhegaystayaal qasiidadaasi bisha barakaysan rabadaan aan ugu talagalnay baa gebagabo idaacadayada duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waa anigo cabdixakiin maxamed shurwaca iyo weliba saare cabdi axmed iyo guud ahaanba bahdan v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo galeelayna faray xilkoodii xajiya ee bayidhii lagu xijooga weye jidka xambaarta lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse